soomaaliya ku hadasho oo dhan dan u ah oo horseed iyo horumar u ah aad baan runtan isugu sheego dadkii shalay dhintay lagawada metegeliyo oo loo yeero aan ciduna ciil qabin runa la isu sheego waan ku hambalyeynayaa shirar badan haddii aan su-aal ku weydiiyo shirkii madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas shirkan oo kale abuu qabtay oo laba geesood noqday shirkani muxuu kaga duwanaan karaa shirarkii hore uu qabanayay madaxweynihii hore ee puntland
wuxuu kaga duwanaan karaa haddii cadaalad iyo jirto runaa la isu sheego ummadii soomaaliyeed oo dhisatay magacan puntland inta la isugu keeno ay shaxda ka wada muuqdaan wada tashigana ay ka muuqdaan wuu ka duwanaan karaa kalsoonina way ka imaan kartaa saasuu uga duwanaan karaa
waan gartay maxay tahay waxyaabaha hor yaalla oo looga baahan yahay wada tashiga shirkan hadda la qabanayo
sidaad la socotid waxaa jira dad badan oo puntland ah oo markii hore wax tabanayay ama ciil qabay ama qaarkood khilaafyo yarahoo kusoo kordhay markii hadda maamulkan cusboonaa oo uusan waxba socon la soo kulmay oo horey usii jiray maamulkan haddahuna usan usii daadegin oo ku bilowday oo khilaaf horey usii jiray oo aad arkayseen oo shaashad laga wada fiirsanahayay aan jeclahayna hadda inuu shirkaasu ay ku dhammaadaan sababtoo ah puntland waa steed aada u ballaaran dad badan oo soomaaliyeed baana kala degana iyagu qabiillahay isu kala saareen dadkaas marka shalay wax wada dhistay inay iska arkaan oo ay wada qancaan xaladhalayna laga noqdo wixii lasoo maray ayuu ku noqon karaa mid rum ah laakiin hadduu qaado wadadii hore ku socday waxaa laga yaabaa inuu fashil ku dhammaado waana jeclahay in hadda uu wax ka duwanaado oo ay kasoo qeyb galaan dad aan markii hore kasoo qeybgelin ama laga talageliyo baan jeclahay oo runta la isugu yimaado oo laga wada hadlo waxa dhabta ah oo ka jira wadanka gudihiisa ama khilaafyada ku batay la dhamaystiro waan gartay xilligan maxaa kusoo beegay baa la dhihi karaa shirkaasi
xilliga kan waxaa kusoo beega oo kusoo beegahaya arrimo badan maxaa ka mid a waxaa ka mid ah baahiyo badan oo puntland gudaheeda ka jira habacsanaan badan oo ay ka jirto ay ka mid tahay waxaa jiray mashruucyo ut puntland ka socday oo hadda wada taagan sida wadada garoowe iyo udhaxaysa gaalkacyo oo sidaan la socono hadda gabar uur leh ay ilmo ka soo duuleen gaariga jugjuugtiisii wadadaasna haatan dadka haddaan laga qaban dad badan ay keliyaha beeli doonaan sidaan la socono goobjoog ma ahayn laakiin waxaan maqlay wadadaas gabar maraysay baa ilmo ka soo dhaceen jugjugtii ilmihiina ay dhinteen goobjoog anigu ma ahayn xaadir laakiin sidii la ii sheegay xogta aan maqlay wadadana anigu waan maray oo runtii waan arkay anaaba indhahayga kusoo marayba runtii wadadaas hadda sida la ii sheegay maamulkaaba hadda meesha jaygaa sameeyo hadda haya puntland laakiin wado maahan lamari la mari karo idaacadduna inay soo dubto indhaheeda ku aragto waa arkeen laakiin hadda meeshaan marnay maamulkaaba sameeye baa liyo saddex boqol oo kunba ku baxshay laakiin waxa weeye markii horena musuq maasuq ayaa galay oo ay ku istaagtay waa maamulkii ka horreeyey sida hadda aan la soconay ama idaacadaha ka dhegaysanay iyo jarmalka marka anigu dadweynahaan la hadlayaa dadweynuhu inay isku tashadaan oo aysan cidna wax ka sugin oo dhaqaalaha markii hadda cid ama biyo qaadaan ama ay wax ku dhacaan haba la siyaasadeeye loo ururiyo meelo kale oo lala gaaro inay siday u ururinayeen way ku mahadsan yihiin shacabkii reer daweyno biyuhu qaadeen oo shacabku iscaawinayay laakiin inay arkaan gudahooda iyo wadada waxa ka jira oo tiyoo kale jaabka inta loo furo loo qabo kiishka loo ururiyo maxay ku dawan tahay su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay muddooyinkii dambe puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka dhex jiray khilaaf shirkan haddii hadda la isugu yimaado sidii ku habboonayd uu maro ma laga yaabaa madmadowga dowladda federaalka iyo puntland ku dhex jira inuu ka baxo
puntland waxaa ka horeeya marka hore qofku markuu gurigiisa nadaabiyo buu horta shir kale iyo dad inuu wax ku darsado uu u gudbi karaa laakiin markii puntland ay gurigeeda iyo iyadu isku tashato horta meel istaagto waa loo baahan yahay dhaqaale iyo dalba way leedahay waa doonaan lahayd in wada shaqeen abuurato dad googoy oo laga saaro wixii puntland looga khasan yahay laga saaro wixii khalad ay dowladdu leedahayna ay khaladkeeda qaadato laakiin anugu haatan dowlad loo ciilqabo oo xoog leh oo dalkii maamulaysa maba arkaba oo dadkii ku filan oo wada gaari karta oo kafaysa oo amni sugi karta oo dalkii ku filan maba ay jirtaba laakiin waa dowlad fadhiidahoo soo dhaafila runtii saan hadda anugu u arko maba soo gaarinba meelaha qaarkood hadday imaanaysana ciidan xoog le iyo ku tumantahay waxaa la rabaa wuxuu inay ku socdaan rabitaanka shacabka
waa kee dowladaas fadhiidka ahi
waxa weeye dowladda hadda la leeyahay soomaaliya waxay fadhiid ku tahay xoolihii iyo goboladii dadkii shacabka ahaabaa diyaaradu baqda ku haysaa haddaysan amnigii sugi karin oo aysan waxayn karin dee puntland maba soo gaari karto in badan baa ka sokayso markay intaa xasiliso ayaa puntland laysu imaan karaa puntlandna aayaheeda ay dhisato sidii kale oo ay israacdo markay israacdo puntland waa loo baahnaayo waa laqoonida laakiin haddaa ay puntland kala daadsan tahay maxay dowlad kusoo kordhin kartaa ama siyaasadda aysan ka midaysnayn ama aysan dhaqaale ka midaysnayn ama iyadii aysan wada jirin oo aysan mawqif cada inta sidaa kale talada tan isugu timaado ay soo saarto markaasay odhan kartaa iyadoo sanaadiin iyo aqoonyaha wixii dowladda federaalka miiska ay soo saaraan wadahadal oo aan luuq ku jirin oo cad oo aan shaksi iyo dowladda la hadlayn ee dowladda ay shacabka dad laga soo xulay maamulku waa meeshiise ay la hadlaan loo gacan baneeyo in dowladdu wixii fasiilaadahoo waddanka ay deeqihiisii lasoo helahayay ay qeybtooda siiso waddo saxana loo maro laakiin haddii dowladihii la abusgareeyo oo aysan waxba la socon waxay dadweynuhuna wadooyinkii iyo caafimaadkii iyo biyihii nadiifkaa aysan haysan oo iyo caafimaadkii laba nin de waa isu imaan kartaa siyaasad kula disan beri bay wada shiri karaan waa sahal inay wada hadlaan dowladda amhayso wasaarada ama farmaajo iyo deri isu yimaadaan ta muqdishona waa isugu tegi karaan buntland garowana waa isu imaan karaan laakiin waxa weeye maxaa puntland dan maxaase shacabka dan u ah waye muhiimaddu way isu imaan karaan ayagu oo haddaba isma dhabca amba maamulkiisu hayaa wayna waa dhici kartaa inay wada hadlaan laakiin waxaa laga hadlahayaa wax shacabka dan u ah oo ka soo baxay oo markiiba la gaarsiiyey ama gurmada ama wadda ha noqoto ama ha noqoto biyo ama caafimaad ha noqoto ama daawaa miyaad haysaan
waan gartay markaan intaas kaga imaano hadda shirka ka dhacaya garowe waxaa kasoo qaybgelaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka ee ku matala puntland baa kasoo qaybgelaya muxuu noqon karaa go-aanku marka
golaha aqalka sare ee puntland dadka hadda ku jira weligood waa joogeen dad cusub ma ahan dad wax kusoo kordhin karaana ma aha mana noqon karaan shacabka reer puntland baa ah arrintaas iskale ninkaas weligii meesha waa fadhiyay mushaarna wuu qaataa biilkiisana wuu helaa laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye weligood waa fadhiyeen shirka kuwaas waxba kuma soo kordhin karaan waan gartay shirkani hadda hadduu qabsoomo ma laga yaabaa inay puntland iyadu hoos isu eegto oo danaheeda u khaaska hoos u eegto wadooyinka iyo hadda waxyaabahan aad sheegaysa dib u eegto ma laga yaabaa iyagu inta isu tashi sameeyaan
taasay faa'iidada ku jirtaa taasaa la danaynayaa taasay u dhowahay inay ku jirto oo aayahooda ay gartaan oo meesha ay wax ka khaldan yihiin kana kana qalloocan yihiin la soco markaasaa loo gudbi karaa wixii kale oo aad la heshiinaysaan ama dalalka dariska ama dowladda hadda aad sheegaysido aad leedahay waa shaqaynaysaa sababtoo ah iyadu horta hays xallido iyadu markay khaladkeeda saxdo way saxmi kartaa dadna way la hadkartaa laakiin iyadu horta meel intay istaagto wadooyinkeeda iyo waxeeda waxa ay u heli kartana shacabka inta u yeerto hadda shirka dhacaya ha la weydiiyo halkaasa laga bilaabo deeq ururinta wadooyinka shacab dowladuna waa shacabka maahan laba shaksi mid maamul haye mid waxweyneha ma ahan dowladdu ayagu waa adeegayaal weydiiya dadka shacabka baahidiisa waa inay dad ku dhex leeyihiin u matala oo dadka lasoo doortay oo xildhibaanada intay u diraan ay dhahaan baahiyaha dadka ha lasoo qoro oo ay soo celiyaan intaasaa xildhibaanada iyo kuwan hadda aad leedahay aqal saray ku jiraan baa loo diray shir looma dirin shirkaan oo kale markuu imaanahayo nin walba meeshii laga soo doortay inuu dhibaatada ka jirta ama wadala-aanta ama caafimaad darrada u keenay ahayd laakiin asagu dowlad ma ahan mana matalo mana gaba shaqe waa wakiil wakiilku dad buu soo doorto ku fadhiyaa ama rijin buu ka yimid ama deg buu ka yimid hadduusan degmadii ka warqabin oo diyaarad soo raaco oo inta garowe miis ka qadeeyo uu ka baxo dee wuxuu u qabaa qadatan miiska saaran iyo hawsha tano inay guri walba yaallaan waan gartay marka intaas kaga imaano hadda maxaad ugu baaqaysaa dowladda puntland iyo shirka iyo waxyaabaha kasoo bixi doona iyo shacabka soomaaliya iyo wixii la gudboonba waxaan la gudboonahayaa mar walba iftiinku ama intii hadda aan arkahayay oo aan jiray mar walba shirka ay wax ka soo dhacaan oo dowladda kumeelgaarka kaga soo baxday wixii lagu dhisahayey ama laisugu imaanahayay ha lagu kala cabsi gadarasanaado ama ay qodaba yihiin shirkaasoo kale ay ka soo baxayeen marka in shirka kan dhidibada inta loo aaso wax laga bedelo meeshii la isugu imaan jiray markii xarigu qalloocday ahayd in puntland wadadeedii lagu soo cesho oo ay qaadato waxa kaga aadanta soomaaliyeed iyo tan puntland intaba iyo isugoynteeda iyo shacabka shacabka soomaaliyeedna aan laga yeelan puntland ee in kastoo degan oo soomaaliyeed uu kasoo qaybgal kana tala bixiyo intaas taasaa puntland waxtar u ah